iyo jeer haddaan nahay waa ka hircalacal aan su keennay dadkii northeastern gaarisa imidheera waan ka hooseynaa xagga diinta sababta u weyn waxaa ka mid a labarkow dadka madaxda aan soo dooranayno dad diin shaqo kule maaha yaan gurbaan u tunnaa gurbaan qabiil u tunnaa maanta haddaad youtube-ka gasho xaflad kastoo madaraso gaariska dhici aadan barra ducalaa fadhi ah oo lacag ku bixini oo meel uga soo kaci safar fiirsada adduunka waad la socda gaaris madaxdeeda hadday county tahay iyo hadday tahay nationalbo diintu way garab taagan yihiin dhaqaaley ku bixiyaan way garab joogaan magaalada wajar maaragtay dad noocaas oo kale oo diinta garab ku siinaayo oo madaarisa basas u gadaayo oo culummada garab taagan maaragtay haddana tii aan ku soconaa waxaan leeyahay dadka kuura ridi doonow qof diinta wax u weyn lagu weydiinayo waa diinta ilaahay qof diinta ilaahay wax- dadka waa muslimiin diintooda dhulkay taallaa dhaqaalay u baahanta dhaqaalay wax lagama siinaayo dad diinta wax u qabanaya ha soo doortaan kow dad kale waan taaganahow oo dhaarana ilaahay inta ka baqdaan diinta ilaahay idin weydiinaya diinta ilaahay wax u qabta nin kastoo meel laga soo doorto meeshaan dugsiyihii way ku baaba'san yihiin madarasooyin qaarkooda ma laha masaajidihii haba sheegin culummadii way ku rufaasan tahay inagana dhaanta iyo muusiga aad ku bixinaysa inta boqolaalkun ay ku bixinaysin ilaahay intaad ka cabsataan diinta garab siiya war madaxdii wajaaro maxaa idinku dhacay madaxda culummada maxaad oga garab muuqanin war madaarista iyo meelihii dinigu baranaya maxaydan oga muuqanin maxaad idin dar kuwii hore aragnaya kuwa soo socdaana idiin waa idiin sii digayna waa idin- waxaan leenahay taariikhda idin xusi doontaa sida kuwii hore loo xusee taariikhda yay meel madow xagga diinta idinka qorin meel muuqato een, ka sameeya jiifka dare wuxuu ka calacalay wuxuu dhahay gawaari fara badan magaalada soo geli doonta gaari keli iska orday xakaa ma dhibayo gaari kasta waxaa saaran bahalo samaacadooyin oo dhulka uu kula gariirayo samaacadihii qur-aanka ma shidno dadku waa muslimiin wacdi kama shidno muusigtii ugu dambeysay oo diryaankeeda ama way gantaalo in la soo ridaayo iyo ku walba tii ugu dheeraad buu kusoo xidhay markaasaa xaafadihii iyo waddooyinka aan laga maraynin ilmihii raahda diinta la baraya waxay u qaadanayaan waxaan diryaamayo inay ay tahay wax wanaagsan oo diinta oo dhib aan ku ahayn waana wax cuqubo iyo lacnad iyo kusoo degiyo xaaraan oo musiibo ah waaye ahar waxaa dhacday eh, maxadu lfatx alislaami ayaa xaflad ayaan samaynaynay raggii siyaasiyiinta oo dhan warqad ayaan u qoran hal nin oo noo imaada ma wayn meeshaas waxaa daliil ka ah inayna madaarista iyo dugsiyaalka iyo diintan aanan aynan danaynaynin marka walaalayaal annaga naftaanada waxaa weeye inaan qof noocaas ah ee bulshada aan waxba u qabanahaynin bulshada waxaa qabad ah dadka ilmaha noocaan ah ee maaragta inay maaragta ay daneeyaan oo masaajida wax ay qabtaan oo xaflooyinka maaragta ay wax ku bixiyaan hadda waxaa laga yahay xafladda anaytow waxaa maaragta maalgelinahaya dadka maaragta waxaa weeye maxaan ku idhaahda waalidiinta ah iyo annaga bis maalinkan kuurasin ayaa noogu dambeyn xaflad kama soo qayb galaan haddaana sida ma helaysa marka arrintaa iida ah haddaanahan caqabad ayaa naga haysato ragga siyaasiyiinta ahaa in maaragta doorashadan soo socota aan ka fiirsan oon dhahna wariyama taagantahaa diinta islaamka waxaad u qabanaysaa